wargeyska hore maanta gacanteeda ku jira dhagiisana masoo galay wuxuu leeyahay power is temporary dabcan hogaanka waa mid markaasi imaanaya haddana tegaya dhegeystayaal waa sida markaasi madaxweynihii hore dalka dhegeystayaal dabcan ugu sheegayo madaxweyniha hadda markaasi wadanka hogaaminaya dhegeystayaal waana william ruto dhegeystayaal kadib markii weerar markaasi ama sida uu madaxweynaha waa madaxweynihii hore uhuru kenyatta uu ku sheegay in weerar markaasi qoyskiisa lagu hayo kadib markii ciidamo booliis ah oo sidoo kale heybtooda aan la garanaynin baabuurtooda dhegeysa waa heebta macnaha waxaa loola jeeda dhegeystayaal baabuurta rasmiga ee dowladda lambarada ee ku socoto ama ciidamada booliska baabuurta wata inaysan wadin gabaaridaas laakiin lambarada plateska ama lambarada ay wateen ay ahaa wadanka suudaan ama koonfurta suudaan dhegeystayaal waxaana markaasi taasi shaki welwel gelisay in dhibaato ay doonayaan ama sida asaga markaasi madaxweynaha waa madaxweynihii hore dalka uu sheegay in wadanka ama ay doonaya in qoyskaasi ay welwel iyo dhibaato markaasi geliyaan waxauu markaas sheegay in hadda taasi ay usheoo markaas uu u sheegayo madaxweynihii waa madaxweyne hadda markaasi xilkayo isagoo dabcan sheegay inay hadda wax dhibaato ah usan u qabin ama sidoo kale uu sheegay in waxba uu markaasi isan usoo kordhinaynin ama dhibaato asaga markaasi loo geysta isagii qoyskiisa dhegeysta sida uu tilmaamayo madaxweynihii hore waxaana hadda uu tilmaamaya ama uu sheegaya madaxweynaha inay ku sheegayo in tan ay tahay mid markaasi kumeel gaar ah siyaasadda mise awoodda wuxuu leeyahay kala bax arrimahayga waraysi markaas uu siiyo wariyaasha waxa uu sheegay madaxweyneha wuxuu leey waxaan la yaabanahay dowladda markaasi hadda uu hogaaminayo shakhsiga dabcan xilka aan ku wareejiyey waxau la jeeda markaasi madaxweynihii william ruto wuxuu leeyahay siday hadda u socoto wax ma garanayo wuxuu leeyahay waxay hadda dabcan ugaarsanayaan mise ay raadinayaan qoyskeeda ama caruurteyda dhegeystayaal iyo hooyadaya dhegeyst waa hooyaday waxa uu leeyahay dabcan maxay ka galabsatay hooyaday oo markii dabcan ciidamadii lixdan sano ilaalinayeen markuu hadda kala laabanayo waxaana uu sheegay inay taasi markaasi meelka dhaca ka tahay balse wuxuu sheegay in hadda uu ku qasban yahay in uu difaaco qoyskiisa waa sida uu tilmaamaya madaxweynaha waa madaxweynihii hore uhuru kenyatta dowladdan wuxuu leeyahay ha ka shaqayso danaha iyo baahida dadka shacabka balse ku mashquulin dadkii markaasi shaqada ka fadhiistay ama xilka markaasi waayey dhegeysa sida uu hadalka u dhigayo boggiisa shanaad iyo lixaad iyo toddobaad ayuu markaasi maqaal aada u dheer wargeysi aada uga diyaariyay ku saabsan madaxweynaha iyo weliba taageeridda markaasi u fiidiyey ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ee azimiyo laomoja waxaana uu markaasi sheegay in tani markaas uusan ka qoomamaynaynin ama sidoo kale uusan ka shallaynaynin taageerad uu raila odinga uu siiyey waxaan weydiinaya uu leeyahay ruto maxay tahay dhibaatada dhibka ku haysto ee markaas anaga aada nagu hayso tani wuxuu leeyahay mid markaas aniga aan kasoo horjeeda ma ahan i have nothing against him kama soo horjeeda ayuu leeyahay ruto waxaan support garaynaya shaksiga aniga markaas ii qalmay wuxuu shaksiga markaas u arkay in wadanka uu hogaamin karo waana uu raila odinga waxa uu leeyahay taasi sida aan wax u rabnay waanu weynay oo waanu ku guuldarraysanay doorashadii taasi ma aha qaladkeenna laakiin waa sabab markaasi dhacday oo hogaamiyihii aan wadanay waa uu dhacay ama sidoo kale ma kusoo bixin kuurihii ama tiradii markaasi coodbixinta la dhiibtay waana shaksiga keliya markaasi maanta inuu hogaamiyahayga uu yahay dabcan xisbiga waa azimiyo loomoja ama sbeysiga azimiyo loomoja sida markaasi madaxweyneha u sheegay waxa uu sheegay wax markaasi interest oo siyaasad ah markaasi aan ka leeyahay mise aan ka rabo ma jirto xukuumadda ama dowladda hadda markaasi jirto sida uu halka hadalka u dhigay madaxweynaha waa madaxweynihii hore dhegeystayaal uhuru kenyatta wuxuu leeyahay si nabad ah si nabad ah ayaa markaasi xilka ku wareejiyey anigoo markaasi aan ka shallaynaynin ama sidoo kale shaksigaan u dhiibayo laakiin hadda wuxuu sheegay inuu lagu soo jeesanayo aniga qoyskeeda oo markaasi hubkii markaasi sharciysnaa oo markaasi aan haystay la doonayo in dhibaato mar kale loogu geysto ama loo adeegsado in markaasi la dhibaateeyo caruurteyda iyo sidoo kale qoyskayga waa sida uu hadalku dhigee waxaan weydiinayaa maxay tahay waxa markaasi loo ugaarsanayo aniga ama lii ugaarsanaya aniga waxaa taasi waa nicbay adalada markaasi sida dadka sida qaldan markaasi wax u adeegsada mase u isticmaala waxuu markaasi la jooga xukuumadda hadda markaasi jirto laakiin su-aasheeda waxay tahay aniga dabcan wixii hadda aan dareemayo waxay markaasi tahay sida markaasi hadda waxay u socdaan wuxuuna leeyahay waa mid markaasi aan aan la dareemayo xanuunka iyo dhibaatada iyo culeysada markaasi dadka shacabka haysato warbixinta ayaa dhinacyo kala duwan taabanayso waxyaalaha markaasi dagaalka iyo halka ay ka bilaato iyo halka madaxweynaha iyo sidoo kale labada madaxweyne waa madaxweynihii hore ee madaxweyne haddii xilka dhegeystayaal ay iska aragsan yihiin dhegeystayaal iyadoo tani ay mar hore soo bilaabatay kana horeysay dhegeystayaal waxyaalihii markaasi laisla soo maray iyo waxyaalihii dhibaatada iyo waxyaalihii oo dabcan isla soo mareen madaxweynaha waa madaxweynaha haddii xilka kii hore dhegeystayaal uhuru kenyatta iyo william ruto waxaa hadda markaas uu tilmaamaya ama uu sheegay in markaas faraha laga qaado isaga iyo qoyskiisa oo markaas lagu mashquulo danaha balse uu ku sheegay in wax markaas dana iyo xaajo uusan ka lahayn xukuumaddiisa iyo sidoo kale inuu markaas farageliyo waxa uu sidoo kale waxaa laga weydiiyey ma danaynaysaa in markaasi aada kulantaan waxa uu markaasi sheegay maya oo ma danaynaya laakiin dabcan haddii uu soo approach garay mise haddii uu soo raadsado dabcan ma diinayay waa madaxweynahayga oo waan la kulmi karaa laakiin wax hadda markaas anigan ka raadinaya ma lahan bogiisa shanaad lixaad toddobaad ayaa saaka faahfaahin macluumaad ka qoraya oo markaas hadda laleeyahay ama uu sheegay in markaasi tani ay tahay mid kumeel gaar ah ama xilka markaas ku tilmaamay inuu yahay mid markaas kumeel gaara waqti go-an uu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay fiirso waxaad markaasi samaysanayso iyo dib kugu soo laabanin waxaa sidaas yidhi madaxweynihii hore uhuru kenyaata dhegeystaal fariintaasna waxa uu diraya madaxweynaha hadda xilka william ruuto dhegeysta sida wargeyska bogiisa saaka uu qoriyo wargeyska wuxuu sidoo kale saaka qoraya waxaa hadda la ugaarsanaya oo sidoo kale lagu daba jira shakhsiyaadka inkastoo qaarkood maxkamadda lasoo istaajiyey halka qaarka kalena weli markaas lagu daba jiro sidoo kalena la raadinayo qaarna markaasi si damaanad ah lagu sii daaya dhegeysa sida wargeyska bogiisa tobnaad iyo koobiy tobnaad uu qorayo waa kuwa kuwa markaasi la raadinayo cid waliba markaasi dibadbaxyada markaasi ka qeyb qaadanaysay hadday tahay kuwa blogaska ama kuwa markaas arrimaha dabcan dhanka baraha bulshada waxyaalaha markaasi ku qoro ama dadka kicinta markaasi sameeyo iyo sidoo kale kuwa markaasi la midka ah ama ka qeybgelaya kulamada iyo weliba wadaxaajoodka ee azimiyo la umoja uu markaasi ka mid ahaa madaxii hore ee dhegeysta kooxda markaasi laga mamnuuc wadanka ee mungiki markaas waa dabcan mayna jenga waa sida shalay lasoo istaagay dhegeysa waxaa sidoo kale ka mid ah antoni waa antony olwoch former mungiki leader mina njenga sidoo kale waxaa ka mid ah kilifi county assembly speaker teddy waa tidi mwambire ayaa sidoo kale ka mid ah dhegeysa shakhsiyaadka maalintii shalayta lasoo dagay maxkamadda waxaa maxkamadda dhegeysta markaasi shakhsiyaadkan lagu eedeeyey inay markaasi dhibaato iyo kicin iyo hurin ay markaasi sameynayeen iyadoo markaas ay ka dibadbaxayeen xaaladaha micishada iyo nolosha iyo sidoo kale arrimaha taxation ama canshuuraha dhegeysta ama new taxes dabcan halkudhigooda ee azimiyo lamoja ahaayeen laakiin hadda waxaa markaasi ay la sheegaya ama xukuumadda hadda hogaaminaya william ruto ay markaasi qaab naqshad kale dabcan ay kaga duwan tahay iyadoo hadda la sheegaya shakhsiyaadka markaasi horkacayo dibadbaxyada ama sidoo kale kuwa ka hadlayo iyo sidoo kale markaas amrada bixinayo in markaasi dabcan lasoo laqaqabanayo sidoo kalena lasoo istaajinayo maxkamadaha ama cid waliba markaasi tuhun ee markaasi soo gasha sida wargeyska saaka uu halkan wargeyska bogiisa tobnaad iyo koob iyo tobnaad uu qorayo wargeyska waxaa sidoo kale leeyahay dabcan isagoo faalo fara badan ka qorayo iyo weliba qoraalo fara badan ka qorayo cid waliba waxay markaasi dhadhamin doontaa waxay markaas ayada kasbatay sidaas ay u qoray wargeyska ama sidoo kale wuxuu markaasi heli doontaa ama waa dabcan cid waliba waxay heli doontaa wixii ayada markaasi kasbatay oo macnaha loola jeedo xukuumadda oo hadda markaasi laleeyahay waxay markaasi cagta cagta u saari doontaa shakhsiyaadka azimiyo laumoja si markaasi dibadbaxyada loo yareeyo sidoo kale u yaraato iyadoo dabcan isbuucaynu soo dhaafinay markaas ay sheegeen azumiyo lamoja in dibadbaxo ay markaas ay qaban doonaan maalinta dhegeystayaal ee arbacada ee berito iyadoo shalay haddana warbixin ay markale warbixin ayay markale soo saareen waxayna markaas ku sheegeen in arbacada ay dibadbax wadanka ay markaasi ka dhici doonin waxay sheegeen in barardiiq loo sameyn doono shakhsiyaadkii haliyeyadii waa sida hadalka u dhigeen ee ku dhintay dabcan intay dibadbaxyada markaasi socdeen waxayna markaasi sheegeen in shumac loo sameyn doono dhegeystayaal ama loo shili doono kanol dhegeyste si markaas loo xuso sidoo kale loo taageero sidoo kale garab loo siiyo eheladii qaraabadii markaas ay ka baxeen dhegeysta sida ay tilmaameen hogaamiyaasha azimiyo lamoja maalinta berito cid waliba waxaa markaas laga doonaya in ubax ay la imaadaan waa sida hadalka u dhigeen ubax ay la imaadaan dhegeysta sidoo kale la imaadaan shumaca markaas la shido oo markaas qofka marxuunka ama qofka markaas dhinto loo shida dhegeystayaal si loogu xuso waxaana markaas ay sheegeen in loo dabcan allabari loo sameyn doono mise loo duceyn doono waxay sidoo kale sheegeen maalimaha sabtida iyo sidoo kale axadda iyo sidoo kale jimcaha in sidoo kale looga duceyn doono meel waliba sida ayaga markaas hadalka u dhigeen kadibna waxay sheegeen in waaqifo dabcan waa tilaabo kale ay xigta markaas loo jihayn doono taageerayaasha azimiyo lamoja laakiin maalinta berito waxay sheegeen in wax dibadbaxa markaas aysan dhici doonin balse tahay mid markaasi la xusi doono shakhsiyaadkii markaasi dibadbaxi intii socdeen markaasi ku dhinteen dhegeysta sida wargeyska bogiisa tobnaad iyo koob iyo tobnaad ee markaasi qoraya dhegeystayaal iyadoo hadda markaasi aada usoo yaraanayso ee dhegeystayaal dibadbaxyada kadib markii marwaa dabcan ciidamadii markaas ilaalin jiray xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta dhammaan iyo xubnaha markaas ugu sarsaray azimiyo loomoja ilaaladoodii lagala laabtay waxay markaasi hadda walaaci ka muujinayaan ayna ka hadlayaan in dhibaato markaasi dooneysa inay ku sameyso xukuumadda uu hogaaminayo william ruto waa sida hadalka markaasi u dhigeen waxayna hadda ka cabsi qabaan in dhibaato ay soo gaarto iyagoo sheegay in goobaha fagaaraha sidoo kale lagu arkeynin ee dibadbaxyada waqtiyada ay socdaan sida tii u dambeysay arbacada iyo khamiistii jimcihii dhegeystayaal sidii markaasi ay wax u qorsheeyeen ee sidoo kale uusan u dhicin marka laga togo tii arbacada dhegeystayaal aynu soo wiigii ama asbuucaynu soo dhaafinaya boggiisa tobnaad iyo koob iyo tobnaad warbixinta soo qabso halkaasi kaga akhriso dhegeystayaal wargeyska boggiisa toddobaad wuxuu halkan qorayaa food price started to drop as harvesting begin dhegeystayaal waxaa wargeysku leeyahay waxaa markaasi hadda soo degeysa ama soo dabceysaa cuno qiimaha cunada markaasi oo ah dabcan ee dadka markaasi ay guranayaan mise ay cunayaan dhegeystayaal waxaana lagu tilmaamay in hadda hoos ay usoo dhacayso sida wargeyska saaka bogiisa toddobaad uu qorayo wargeyska qeybta markaasi financial state waa standard waxaana halkan uu faahfaahin kaga bixinayaa qaabkay markaasi waxu soo dhacayaan iyadoo intooda badan waa waa dalagyadii markaasi la beeray bilihii lasoo dhaafay ee hadda markaasi soo geeyaan ee kamid ah galeyda sidoo kale kamid ah waxaa le markaas cid waliba ee dhulka ku beeratay sida wargeyska uu tilmaamayo iyadoo qorshaha ee hadda markaasuu tilmaamay ama ay tilmaameen xukuumadda waxay hadda dabcan la sheegaya in bilaha soo socday ilaa iyo bisha koob iyo tobanaad iyo waxaa markaasi ka horeeya ilaa inta laga gaaray sanadka dabayaaqadiisa la sheegay in wax waliba hoos u dhici doonaan iyadoo dabcan looga faaideysan doono qiimaha ama qiimo yarada cuntada ee markaas dareemi doono bilaha soo socdo ee iyadoo tan looga faaideysan doono waa looga faaideysan doono dhegeystayaal dalagyada markaasi kasoo gaayo gobolada dalka iyo sidoo kale kuwa wadanka markaasi soo galayo sida wargeyska markaasi ka qorayo qorshahan ayaa markaasi ku dadaaleysa wasaaradda beeraha sidoo kale wasaarada waa wasaaradaha kala duwan dhegeystayaal iyo sidoo kale xukuumadda si markaas waxa uga qabato baahida iyo xaaladaha markaasi cunayarada ee wadanka markaasi ka haysato si loo daboolo baahiyada kala duwan iyo sixir bararka wadanka hadda ka taagan ee sidoo kale dabcan keentaba in lagu kaco dowladda dhegeysa wargeyska bogiisa toddobaad ay saa ka qoraya faahfaahin iyadoo taasi faahfaahintaasi dhegeystayaal ay socoto ee dabcan tirada hadda waxaa laga hadlaya dhegeystayaal badinkooda majority waxay markaas hadda dareemayaan ama ay leeyihiin wadanka meel qaldan ayuu u socdaa kadib warbixin ama daraasaad lasoo saaray ayaa lagu ogaaday dhegeystayaal misal waa afartan iyo toddobada ismaamul ee wadanka uu ka kooban yahay ayaa markaas lagu soo ogaaday halka wadanka uu ujiheey dabcan dabcan ujeedinayaan shakhsiyaadka uu hogaaminayo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka william ruto haddaba warbixin lasoo saaray ama baaritaan masaxanka la sameeyo masaafiyada waxaa leeyahay kenyaanka waxay hadda aaminsan yihiin wadanka in meel qaldan ama jiho qaldan uu u socdo waa boqolkiiba shan iyo toban ayaa hadda markaasi lasoo saaray optisimka oo ah in markaasi wadada saxda ah ee markaasi hadda ka turjumayso shan iyo toban keli ah sida laga soo xigtay infotrack survey nyanza iyo western iyo sidoo kale xeebta ayaa markaasi sheegay meelaha ee aadka hadda lagu sheegay waa gobolada dhegeystayaal nyanza western iyo coast waxay markaasi sheegeen in hadda ay xaalada miciishada ay sidoo kale san ku qanacsaneen sidoo kale raalli ay ka aheen xukuumadda markaasi hadda uu hogaaminayo william ruto waxayna sheegeen in wadanka uu ku hogaaminayo wado qaldan waddo markaasi aan sax ahayn waddo markaasi loo fiirsanin iyo sidoo kale in markaasi xaaladda iyo weliba hogaanka markaasi laga doonayo in wax ay ka bedelaan sida markaasi hadalka ay u dhigayaan halka sidoo kale dhegeystayaal half of population amawaa markii loo fiiriyo bartamaha dalka iyo gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ee adiga aad ku nooshahay dhegeystay iyo sidoo kale rift valley waxay aaminsan yihiin in wadanka markaas u socdo wada saxan dhegeystayaal taasi ayaa tilmaamaysa dhegeysta laakiin tirada markaasi lasoo areeriyo xogta ayaa tilmaamaysa in intooda badan boqolkiiba toddobaatan iyo wax ama toddobaatan iyo shan waxay tilmaameen in wadanka markaasi meel qaldan ama jiho qaldan uu socdo sida warbixinta infotrack safey ee kusoo saartay dhegeystayaal waxayna ka turjumaysaa baahida waxay ka turjumaysaa xaaladaha amni dhegeystayaal waxay sidoo kale ka turjumaysaa sixir bararka waxay ka turjumaysaa arrimaha canshuuraha waxay ka turjumaysaa sixir bararka miciishada dhegeystayaal iyadoo dhinaco kaleba saameyn dabcan dhinacyada fara badan laga fiiriyey iyo saameynta markaasi ay ku keeni karta dhegeystayaal aragtida dadweynaha taasi keentay in hadda raje wanaagsan aysan ka qabin boqolkiiba toddobaatan iyo shan kenyaanka oo xogta intooda badan laga soo oriy markii loo kala fiiriyo loo kala qaado gobolada dalka dhegeystayaal waa gobolka bartamaha dalka iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ayaa markaasi sheegeen in rajo fiican ay xukuumadan markaasi laga leeyahay oona keliya ay ka ifayso sidoo kale laga yaabaa waa sanadaha soo socdo in wax badan la heli doono sida ay ayaga markaasi dadka xogta laga soo aroori ay qabaan wargeyska bogiisa toddobaad ayaa faahfaahin kaga bixinaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan subax wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel walba joogtaan isolba inoo dhegeysanaysaa waa siday deegaanka ku sugan tahay maxaa laga hadalhayaa maxaa ka cusub sidee kusoo kaakacdeen saaxiibayaal bal subax wanaagsan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira soo dhowow waan ku salaamayaa magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu nuurow tanaariba ka waran
alxamdulilah walaalo waxaa bari waan si wanaagsannahay aad baa loo fiican yahay haye
maqalka idaacadana aad buu noogu wanaagsanayay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale aad baa loogu cababaryay intaan ka warqabno alxamdulilah nabad iyo basbas iyo barwaaqaa jirtaa waa sax
aad baan mahadsannahay walaalow maxamuud daahi dhaqanayo maxamed qaban dhega guray waan salaamaya subax wanaagsan saaxib subaxa ku wanaagsan shukran aad baad umahadsan tahay subaxda sidoo kale adigana ku wanaagsan saaxiibka kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow walaale waa ku salaamayaa
waa mahadsantahay walaal anaga waan kaa qaadne shukran
waa cabdi odankaayo balambala ka waran balambala cabdow
alxamdulilah waa barwaaqasantahay jawiga uu iska degan nabad cababari nabad baa lagu day haye
wakaasoo alaanta anaga mudda maxaa weeyo waxaan xag isku shareydaan leenahay suuta naga naga bedel shukran aad baad umahadsan tahay qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhow
waa ku salaam yuusuf bakad waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera shukran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana sii jawigana aad ayaad u degan yahay aad iyo aad marka waxaa waaye aad iyo aad dhegaystayaalka sta f m ku xiran iyo inta maqalkayga taqaana kulli waa salaamaya saaxib waxaan leenahay subaxda in wacnaata nabadgelyadaan kusoo kacnayn ilaahay aa mahadda iskale maciishadan waxaan leenahay maciishada hoos waxaa waaye inay u dhacda waa waa la rajeynaya insha allahu marka banaanbaxa iyo buuqana la iska dhaafaan dheelahay dhammaan dhegaystayaalkan waa salaamaya shukran star f m subax wanaagsan soo dhowow
waxaa lamid walaaleysa bagad oon ku salaamayn badan mahadsanid
waa ruqeys maamulka jeer alxamdulilah nabad ayaan ku wadberisin wax dhibaato malaa ilaahay aan mahadla alxamdulilah haye
socodka alxamdulilah waxbarashada amniga alxamdulilah walaal hadalhaynta waxtaa la hadalhaayo malahan dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay wax wanaagsan adna subaxta kuwaana walaalkay mahadsanid subax wan la mid ah soo dhowow waan ku salaamayaa magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya xuseenow haye abow waan kaa qaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin jawiga wuu degan yahay oo bariga waa nabad inta hadda aan aan arkahayo ee, wax la booqanayo wax la kor taaganya malaha haye
abow waan kuu fiican ummadda nabi maxamed meel la joogto dhanna waan salaamay Mm, shukran saaxib Allah mudan.
star f m subax wanaagsan soo dhowow waan ku salaamaynaa magacaaga
hello salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf wax wanaagsan walay habsa bandera xabsa mandheere ka waran
maasha allah jawi magaalo aad buu degan waxa walaana malaha magarad haye
goorneys wax wanaagsan walay dhammaan dhegeystayaal meelay joogtiin wax wanaagsan walay mar labaad maadka xadiiska waxda sidoo kale xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow wanaagsan wacan assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye
wakad aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan farxiye countiga wajeer subax la mid ah farxiya ah wajeer ka waran
alxamdulilah si fiican aan ku abdeysan haye
hadalintana caalam islaam ilay nabada ka dhigan ilay subax wanaagsan kulay wanaagkeena kale shukran subax la mid ah farxiya xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
asalaamu calaykum isbagad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye gaarinow
aa jana gale jana gale afka caana lagu qoyo waan fiican alxamdulilah alxamdulilah aladi axyaana bacdama muwaatana waileyna shuur ilaahay bay mahad u sugnaatee dhinacan kagu waabilsana magaalada gaaris wax qaylihii kama yeelin jabiga maaragta uu degan yahay qabow baa jira alxamdulilah hadalhayntana maarata waa unta cirbararka maan leenahay maaragtay ha soo dego maan leenahay
haye qaylada ha yaraate qaylada ha yaraatee aad baa umahadsan tahay waa ku salaamay in badan shukran saaxiib dhegeystahaasi umahadsan yahay gaarane abaha nabadda waraxmatullahi tacaala wacalaykum wabarakaatu salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow waa ku salaamayaa ka waran xagar dheere malaa'ikatu raxma ha kuu dhawaato oo ah macalimo yuusuf xaga dheeraan kaa soo ahay cawo bariga ka warra nairobi intii ka warqabtay tamaam tamaam tamaam maasha allah nabad baan ku soo kacnay ilaah baa mahadle ilaahay naxariis weyna abow intii bugta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo intii dhimanta allah u naxariisto abow assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum sifakad waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu kusheega ibraahim bumuwaane ka waran pumaane saaka xaafadii silii
aad baa loo ficay walaal nabad baa lagu taqaaya goob yar ubaa un yarbo waa la fiican yahay walaalkee haye
أنا وأنكم السلام هيا أدق جواب أنت عدي يو داير محمود دقاري shukran star f m suwax wanaagsan soo dhowo walaale
halo bisobek assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu subax wanaagsan wanaagsanaa waa saaxiib qaali waa saciid cabdullaahi wajeer wajeer ka waran siciidow alxamdulilah walaalo xol insha allah subxaana wa tacala utargal ay ku kala socdaan maqalka idaacadda star fm waa mid kaste si fiican oo maqalna wargeysa si fiican ugu babanne haye dhanka hadalaynta waxaan leenahay muslimiinta meel kastay joogaan inta laa ilaaha illa maxamed rasuul ilaw gargaaran leeyahay ilaw garab gal aha amiin.
sida kale oo okay maasha allah dhammaan dhegeystayaalaada waxaan ku leeyahay subax wacana wanaagsadeen shaqada ha kugu canaata aan ku leeyahay maasanid saaxiib xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
wanaagsana waa assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu maama soo dhowow ka waran buura garay saaka
wallaahi naxariisaan ku qabna alxamdulilah antaaba la soo kaca la socdaa la cunaa la xamaalnaa ilaahay mahadiis alxamdu alshukr wax dhib qaba wallaahi waa xanuunsan waa un jiraan allah na wada caafiyaan leeyahay intii bugta allah allah caafiya intii dhimatayna allah una naxariisaan leeyahay muslimiinta kulli macal shaqaalada istaa fm waa idin salaam insha allahu tacaala shukran waan kaa qaadnay xigaha qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale
waa laba jab waa cumar galey jaanju madogaashi area ka waran waatay cumar gaanjo uu is dhegeysanayaa xigaha kale qadka telefoonka gurur warkiis deeji subaxnimaad maqli doontaan hadduu eebaa idmo bal saaxiibka qadka telefoonka ku jira iyo deegaanka uu ku sugan yahay tuulada uu ku sugan yahay qaryada uu ku sugan yahay soo dhow subax wanaagsan u salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waan ku salaamaya subax wanaagsan wanaagsana oo wacan walaal eeshiya waayo eeshiyoy bangal ka waran
alxamdulilah walaal nabadaa lagu soo qaakacay waa iska fiicannaha wax dhiba ma jiro xaaladaha way degan yihiin caruurtii waxbarashay aadeen haye
maasha allah wax hadalhayoo weyn oo hadda aan saa usii hayno ma laho waan iska fiicanna walaal waan ku salaamay adiga iyo muslimiinta oo idilbo eeshiyo aad bay umahadsan tahay xigaha qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu walaalow maxamed siyaad oo sabuuli jooga weeyaan sabuuli ka waran alxamdulilah aadaa loo fiican yahay wararkaas wajeer soo ma ahan haa walaalow waxaan ka maxaa waaye telefoon baan hadda kaa soo wacay inna idaacada waa naga maqan staasan maxaa dhacay
maana aqaan xaaraan ay ka tahay wax laga dhegaysanaya male hasha idaacada aan ku xirnayn waa hid insha allah waa la habeen doonaa waa la hagaajin doonaa aye insha allah wax kale oo hadda ma weli oon qabto mal shukran saaxiib hadda umahadsan tahay reer sabuulin oon salaamayna Eh, insha allah waad heli doontaan idaacadda star f m wato gobolka waqooyi bari fadmalaki stuudah labaad ay saaxiib ku sugan tahay oo warkii ay diyaar xaadir la tahay saaxiib yaraan isku soo laaban doona arrimaha gargaarka biniaadamnimada qaxootiyada ayaa dhegeysan doontaan hadduu eebaha idmo mawjadaha bedelin dunida way casriyowda dhegeyste haddii telefoon smartphone aad wadato soo dejisa abka idaacadda star f m dhegeysta si a wax walba adigoo deegaankaada adigoo sa- safar xitaa ku jiro aad dhegeysan karto waqti meel walba aad joogto dhegeysta keli waxay kaaga baahan tahay internet ahlan wasahlan wamarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa saaxiib yaal meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo dhegeysanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo talaado waliba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan saaxiib yaal waa taariikhda saaka ku beegantaha shan iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun saddex iyo labaatanka saaxib ayaal dhegeystayaal mahadsanediin sina- sida wanaagsan aad inoo dhegeysataan una dhegeysataan idaacadda star f m una la socotaan saaxib ayaal waxaan barnaamijka talaadada arrimaha gargaarka biniaadamnimada qaxootiyada ku eegnaa hay-adaha qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka adduunka ee i o m hay-adda u n ocha hay-adda u qaabilsan dhegeysta cunnada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda u qaabilsan dhegeystayaal qaxootiyada u n h c r hay-adaha caruurta unisef kea iyo tan beeraha ee faw dhegeystayaal iyo kuwa maxalliga dhammaan ka howlgala bariga africa africa iyo sidoo kale dunida dhegeystayaal qodobada markaas ugu muhiimsan ee ugu dambeysay ayaan dhegeystayaasha la wadaagnaa talaado weliba waxaana naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal hal eber shan dhibic sagaal waa kuwa nairobi saaxiibayaal ama dhegeystayaasha nairobi ku sugan saaxiibada mombaaso ku sugan waxay naga dhegeysanayaan ama dhegeystayaasha waa hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaabi xeryaha qaxootiyada tanaarifa iyo masalaanen waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habesweynena waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaawo suufta baniisa raamo lafey waxayna ka dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal sagaashan toddoba dhibic cibirna waa muqdisho halka isyelo iyo balanbala meru madogaashi dabcan ay dhegeysanayaan hal ibar laba dhibic saddex dhegeyste marsaabit mooyaalena xuduudda dhankaas ethiopia waxay naga dhegeysanayaan siddeetan toddobiyo toddobo w w w star fm co k markan aan soo qabta dhegeystayaal qodobka markaas ugu horeysa halkaan ku daafuri doono dhegeystayaal bal waxyaalihii markaas ugu dambeeyey ee waxay markaas ay ka diyaarisay hay-adda socod waa hay-adda markaasi qaxootiyada u qaabilsan unhcr waxaa markaasi marka hore saaka ku furaynaa ama ku furaynaa dhankaasi ethoobia ee soomaalida halkaasi degan iyo waxaa markaasi hadda laga hadlayo iyo dhibaatada iyo xaaladaha dhegeystayaal qoramada midoobay intooda badan ay markaasi ka daarayso khaasatan qaarida iyo weliba baariga africa ethoobia ayaa markaas ay sheegtay in hadda crictical dabcan waxaa loo yaqaan emergency imid ama crictical level ay markaasi ku jirto waxyaalaha loo yaqaano waa ethoobia waxay wajahaysaa xaalad deg deg ah oo markaasi waa dabcan ka duwan tii hore ay jirto dabcan waa heer markaasi halis ah oo dhanka dhaqaale yari dhegeystayaal waa dhanka dhaqaalaha ama an funding dhegeystayaal waxay markaasi ku sheegtay in barakac iyo weliba dhibaatooyin hor leh oo markaasi ka dhashay abaaro ba-an ama abaarihii markaasi wadanka ka dhacayay dhegeyste ee sanadka waa dabcan abaarihii markaasi ka dhacay etoobiya inay markaasi dhibaato u keentay sidoo kalena ay raadkooda dib ugu celisay warbixin markaasi dib loo tixraacayo oo dabcan hore bilihii usoo dhaafay laga diyaariyey dhegeyste barakac iyo dhibaatooyinka hore leh ayaa markaasi ka dhashay sida ay tilmaameen abaaraha dalka markaasi bariga africa waxay markaasi ula tacalayaan sidii markaasi la socon lahaayeen baahida dadka barakacyaasha ee dalka etoobiya dhammaan ku dhaqan laba bilood oo bishii juun dhegeystayaal iyo julaayo hadda laba bilood oo laga soo bilaabo markii la bilaabay codsiga jawaab celinta qaxootiga ee hay-adaha isdhexgalka ah iyo weliba in la caawiyo qaxootiga markaasi qeexaysa in etoobiya bilihii markaasi laga soo tegay ee sanadkan sida bisha labaad ee februaayo bisha saddexaad ee maarso iyo tii afraad un sr hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga iyo weliba howlwadeenadeeda ee dhanka biniaadinimada u qaabilsan ayaa la helay keliya laba boqol waa laba boqolkiiba lacagaha loo qoondeeyey shuruudaha guud ee gaaraya ilaa iyo boqol iyo lix iyo toban milyan oo lacagta doolarka mareykanka dhegeystayaal un sr weliba howlwadabcan howlwadeenada ayaa dib u habeyn ku sameeyeen dhaqaalihii hore ee markaasi ka baxsanaa baahida kale ee muhiimka ah si loo ballaariyo iyo sidoo kale looga jawaab celiyo jawaab celidda deg deg ah iyadoo dad badan ay markaasi yimaadeen dalka maalin kasta ay markaasi kusoo qulqulayeen tuulooyinka dhegeysta mise kasoo hayaamayeen la-aanta dhaqaalaha ayaa markaasi dib u habeen iyo caqabad markaasi ku noqotay jawaabta oo markaasi dhaqaalihii lacagihii dhegeystayaal loo baahnaa aada loo waayey dadka oo lagu qiyaasay ilaa iyo boqol kun oo qof ayaa markaasi ka qaxay colaado iyo weliba rabshado ka socda guryahooda ama meelaha deegaanada ay markaasi ku nool yihiin oo magaalada dabcan waxay markaasi dadka intooda badan ay kasoo dhib kasoo hayaameen amase kasoo gureen dhegeystayaal laascaanood oo ah magaalo markaasi intooda badan horaan ee aada u camirneed laakiin ciidamada markaasi somalilan oo dagaal halkaasi ka waday ayaa dhibaato xoogan soo gaartay keensay in markaasi dabcan ay dhibaatada iyo xaaladaha ay aada usii badato waa soomaaliya qoysaska haweenkai caruurtai dadka waaweyn ee dadka naafada ah ayaa markaasi dabcan la qaxay oo keliya wixii ay markaasi ku gaari karayaan kadib markii duqeymo iyo weliba qaraaxyo ay ku burburiyeen guryahoodii ama ku burbureen guryahoodii ay ku qasbeen inay markaas inay dabcan badbaado u raadsadaan aaga doolo ee etoobiya taniyo markay bilaabatay xaalada deg deg ah un h c r iyo weliba howlwadeenadeeda taageera dowladda etoobiya waxay markaasi si deg deg ah inay dabcan u bixiyaan baahida gargaar deg deg ah oo nafaqo lagu badbaadinayo daawooyin biyo iyo sidoo kale agabyo kale oo aas-aasi ah ayaa markaasi la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee deg dega si loo hubiyo inay si lamid ah markaasi loo caabin karo kuwa bulshooyinka martida markaasi loo yahay ama deegaanka dhegeysa ayagana dhibaato iyo xaalada markaasi waqti fara badan ay ku jireen soo gaareen intay wadanka ay ka jirsay abaarihii xumaa ee ku dhacay bariga africa qaxootiga ay hadda markaasi ku yihiin deegaanka dhegeystayaal ee doolo etoobiya dhankeeda inkastoo ay yar tahay kheyraadka deegaankaasi bulshooyinka deegaanka oo martida loo yahay ee dabcan ee albaabada u furay ama soo dhaweeyey boqolkiiba siddeetan dhammaan dadka barakacyaasha soo barakacya halka kuwa awoodi karayana ay markaas la joogaan qoysaska etoobiyaana ah qaar kalena waxay markaasi u hoydaan gedo hoosteeda markaasi waa waxay u hoos dabcan waxay dabcan u hoydaan geedo hoostooda iyadoo markaasi wajahayso khataro weeraro xoolo ah dhaca iyo weliba xadgudubyo ku salaysan jinsiga kuwa badan ayaa markaas u baahan hooy cunto iyo weliba daryeel caafimaad ee markaasi sida ahayda qaramada midoobay ee ku tilmaamayso waxayna markaasi dalbatay lacag markaasi horaanteeda la filaya in bil ahan ama bisha hadda socoto ee julaay ay soo gaarto si wax loogu qabto looguna badbaadiyo looguna dhageysta miciinbida dadka halkaasi ku dhaqan lacagta waxay markaasi sheegtay in boqolkiiba laba ee keliya kasoo xarootay waxaana markaasi dhiman lacag aada u tiraban boqolkiiba sagaashan iyo sideed oo boqolkiiba waa sidaa hadalka ay u dhigeen waxaana hadda markaasi lacagta loo baahanya ay tahay boqol iyo laba waa boqol lix iyo toban milyan oo lacagta doolarka inka badan laba toban kun oo qaxooti oo dabcan qaxooti soomaaliyeed ayaa hadda dowladda etoobiya iyo un s r ay taageero kalaha ay ka helayaan hay-adaha samafalka ah ee ku rareen goobo ama ka rare oo ku rareen rareen goobo cusub oo ku taala mirqaan halkaasoo adeegyo ay ka mid yihiin biyo qaybin hoy deg deg iyo sidoo kale fayo dhowr looga bixinaya adeegyada qaxootiga iyo sidoo kale soo noqoshada iyo dowladda etoobiya ee r r s waxay markaasi sameyneysaa diiwaangelinta shakhsiyaadka ay markaasi taageerayaan hay-adda qaramada midoobe oo qaxootiyada u qaabilsan u n c r laakiin iyadoo kheyraadka ay xadidan tahay waxaa durba muuqda in markaasi dadaalo dabcan dadaallo xoogan ay hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u qaabilsan u n a c r ay sameynayso laakiin waxay ka cabsi qabtaa in haddii aan markaasi lahayn taageero deg deg ee cawaaqib xoogan ee markaasi soo gaarta dadka qaxootiga iyo weliba dadka halkaasi martida loo yahay martida loo yahay ay noqon doonto mid markaasi musiibo ku noqon karto iyo weliba culeysa iyo markaas dadka deegaanka aysan xamili karin laakiin waxay hadda dadaalo fara badan ku jiraan sidii arrintan loo gaarsiin lahaa meel weliba sidoo kale dadka loogu taageeri lahaa waxaana qaarka u saaran yihiin dhibaato hor leh oo biniaadnimada ay markaasi ku jirta silac haddii markaasi lagu guuldarayso inay markaasi keenaan taageero oo horaan markaasi loo yaboohay ama sidoo kale horaan ay sheegeen in markaasi la gaarsiin doono dadka halkaasi ku dhaqan ayuu yiri sida madaw waa diana balde oo ah wakiilka unisar ee etoobiya u qaabilsan kheyraadka keliya kuma filna ee markaasi la bixiya gargaarka biniaadinimada iyo in markaasi la xaqiijo halalka waa halka ay dadka markaasi ay markaasi u miciinbidayaan ama loola doonaya in loo dabcan lamangeli markaasi lasii dhegeystayaal macnaha loola jeeda dhegeysta in dad dib loo dejiyo deegaanada cusub biyaha ayaa dhab markaasi hadda loo fiirinaya oo markaas la sheegay inay tahay midda ugu culos ee ugu adag ee qeybta markaasi waleysada faraha badan ee kasoo gaarayso dhegeystayaal u xadan qarashaadka iyadoo markaasi shidaalka dadka gaadiidka aysan xamili karin ama ay awoodi karin iyadoo loo la qiyaasayo in kheyraadka hadda jira uu socon doono afar bilood oo keliya xitaa hadda qaxootiga waxay markaas awoodaan inay helaan toban liitar oo biyo ah qofkiiba maalintii taasoo ka hooseysa heerka shan iyo toban keliya soddon boqolkiiba hoyga loo baahan yahay ee ah diyaar taasoo keentay in qoysaska qaar ay ku jiraan goobo cariiri ah ama ay seexan qaarkood ay seexdaan banaanada bulshada dhegeysta sida deegaanka wax loogu qaban laha hadda waxay hay-adda qaramada midoobey sheegaysaa in tani dib loo fiiriyo loona markaas laisku tusaale celiyo qaabka nidaamka tani wax looga qaban karo looga dabcan dhibaatada iyo xaaladaha iyo baahida loo ciribtiri karo qaramada midoobey u n c r waxay hadda ay sheegaysaa inay tani hadda welwel iyo cabsi fara badan ay ka qabto iyadoo taageeradii ay dooneysay ee qorshaha ugu jiray ee wax markaas loogu qaban lahaa ay cabsi ka qabto inay markaasi waayaan taageerada la fidiyo loo fidiyo qaxootiga ee kusii nagaanaya bulshooyinka deegaanka ayaa sidoo kale la dhimay docmo higaale mirqaan iyo sidoo kale goob oo ay etoobiyaanka hadda dabcan la daala dhacayaan abaaro ba-an iyo sidoo kale laanta adeegyada asaasiga waxaana markaas dadka bulshada ay u baahan yihiin u n h c r iyo howlwadanadeeda ayaa si joogto ah u awoodin inay sii joogto ama u taageeraan xarumaha caafimaadka si wax looga qabto dhammaan baahiyada gaar ahaana kuwa u baahan daryeelka caruurta daba dheeraata iyo weliba cudurada kale hooyooyinka uurka leh iyo sidoo kale kuwa markaasi ka badbaaday kufsiga iyo noocyada kale ee xadgudubyada jinsiga g b v taageerada guryeynta iyo baahiyada kale ee muhiimka ah aada ay markaasi aad bay u xadidan tahay qiimeynaha waa qiimahana baahiyada aada ay usii sida u sarreysa waxaa laga yaabaa in markaasi la helo keliya kuwa aada u yar cuntada qaybintu waxay ku kooban tahay doonto dabcan waa danta iyo sida xaaladaha markaas looga kala shidaal qaadan karo macnaha loola jeeda dhegeystaan sida loo fiirin karo deegaanada iyo dadka sida u kala baahi badan yihiin ogsoonow deegaanka ayagana waxaa la leeyahay waxba ma haystaan balse waxay ayagana markaas ka sugayaan gacan iyo garab hay-adda qaramada midoobe ee u nhcr taasi keenaysa in markaas si siman wax loo wada siiyo kuwa markaas martida loo yahay iyo kuwa qaxootida dhegeystayaal ama kuwa barakacayaasha kuwa markaasi kasoo kacay wadanka islascanood halkaasoo dhibaato iyo xaalado adag ay ka taagan tahay dhegeystayaal qaarkood lasoo cararay caruurtii qaarkood lasoo cararay dadka waayeeladii halkaasi ay ku hayeen kadib markii madaafiic iyo qaraxyo ay sheegeen hay-adda qaramada midoobey in dadka lagu gumaadayay sidaka lagu qaracayay ay ku qaraceen ciidamada dhegeystayaal ee somalilan u n h c r waxay si gaar ah markaas uga walaacsan tahay sidii dhaqaale la-aantu ay sidoo kale ugu sameyn lahayd bulshooyinka deegaanada leh martida dabcan martigelisay ee soo dhaweeyey qaxootiga lana wadaagay kheyraadkooda yaraanta agabka iyo weliba adeegyada muhiimka waxay markaasi ku yeelan karaysaa cawaaqib xumo nabad kuwan dabcan weli xasulooni ee gobolka iyadoo inta badan la doonaya dadka inay si nabad ah ku wada noolaadaan dhegeysta qulqulka ugu dambeeyay ama dadka markaas kusoo qulqulayo waxay markaas kaga dhigan tahay in etoobiya ay hadda martigelinayso ku dhowaad hal milyan oo qaxootiya laakiin deegaanimada dabcan deeqsinimada lama barbar dhigi karo dhanka dhaqaale ku filan dhegeysta markii laga hadlayo kuwaasoo sheegeen in hadda xaalada ay markaas aysan juusta ahayn mise ay xasilooleen unsr waxay sii wadaa baaqa ay markaasi ka codsanayso beesha caalamka in markaas la taageero kumanaanka kuna qaxootiga soomaaliyeed ee horey markaas usoo maray dabcan colaadaha iyo weliba rabshadaha idaacadda star f m codka gobolka qoybir ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walbaa noo dhegeysanaysaan waan isku soo laaban doonaa saaxib eel qodobo kale ayaan markaas wada dhegeysan doonaa ee ku saabsan arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal ee inta badan barnaamijyadan ku diyaarno ee talaado weliba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan saaxib ayaal aniguah yuusuf bakad ee barnaamijkan ila socodsiiya waa ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xurashada star f m maraha bedelin mawjada si wararkii barnaamijyada nii sheegin san inii dhaafin saaxiibayaal ku mahadsanti markanna waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan dhegeysa dhanka caafimaadka ah ee dhegeysa m s f m s f ayaa hadda markaasi go-aan adag markaasi gaaraysa dhegeystale ka mid ah in adeegyadeeda ay markaasi kala bixi doonto isbitaalka guud ee magaalada laascanood ee gobolka sool halka markaasi shaqaaqooyinkai dhibaatada markaasi ka taagan tahay ay isku hayaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale kan kuwa markaasi laascanood waxaana markaasi hadda ay sheegayaan in dhibaato iyo xaalado adag markaasi ay la kulmayaan sabab la xiriir isbedelada iyo weliba sii kordhaya iyo shilalka amniga ee markaasi noqday kuwa iska caadi ah oo markaasi lala beegsanayo waa waa kuwa markaasi bixiya waa kuwa markaasi bixiya daryeelka caafimaadka ee m s f weeraran soo noqnoqday ee dabcan xarumaha caafimaadka iyo weliba herarka rabshadaha ba-an ee markaas wato loo geysanayo ee laascanood ee hay-adda qaramada midoobey waa hay-adda markaas loo magacaabo m s f ee ku sheegtay inay hadde heerkii uu saray ay gaartay inaan markaas awoodi karin inay bixiso daryeelka caafimaadka ee dadka markaasi u baahan yihiin ilaalinta badqabka iyo weliba bukaanada daryeelayaasha iyo weliba shaqaalaha caafimaadka lama dabcan dhammaan marasiya daryeelkii markaas looga baahnaa ee heerka caalamiga ee xeerka markaasi dhigaya ee qaramada midoobey ee geneva waxay markaasi tilmaamaysaa in hadda markaasi ay dhibaatada iyo xadgudubyo xoogan ee ciidamada somalilan ay ku hayaan laascanood weliba sidoo kale waxay markaasi sheegeen xarumaha caafimaadka ee hayadda qaramada waa hay-adda markaasi u xilsaaran caafimaadka m s f dhacdadii ugu dambeysay ee sideedii dhegeystayaal ayaa markaas dhacday in isbitaalka guud ee laascanood lagu qaraaco dabcan madaafiic kaasoo sababay in dhaawac soo gaadha dhaqshaqaalaha caafimaadka ama dabcan waa dhaqaatiirta iyo weliba daryeelayaasha ama kalkaaliyaasha dagaalka ayaa markaasi sidoo kale waxa uu burburiyey gaari ambalaasta ee gurmadka qaada dhegeysan waxaana uu markaasi sababay in la xiro qeybo waa qeybta markaasi hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka markaasi uu leeyahay waxaa markaasi dhacday in shanta dabcan waa tii shanaad markii ay sii kordheen rabshadahan ilaa iyo lixdii waa lixdii bishii bilihii aynu soo dhaafnay ee febraayo ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka rabshadaha ayaa markaasi noqonaya kuwa iska caadi ay u arkaan kuwa markaas iska soo horjeedo ee dhibaatada halkaasi ka horinayo ka dhacay ay sidoo kale ay galaafatay nolosha shaqaalaha caafimaadka m s f xeerka dastuuriga waa daciif- waa dabcan xeerka ama polisiga ee Geneva ee xeerka qaramada midoobay u yaallo ayaa ka mid ah dhegeystayaal in aan la weerari karin hooyo iyo dhallaankeeda in sidoo kale aan la weerari karin goobaha waxbarashada la weerari karin goobaha caafimaadka dhaqaatiirtana sidoo kale lala hadli karin dhegeystayaal iyo sidoo kale in aan la- dabcan la beegsan karin gawaarida gurmadka ah ee ambulance loo yaqaana dhegeystayaal iyo weliba kuwa howlwareedanada ee caafimaadka ka shaqeeya kuwaasay markaasi mamnuuc ay ka tahay in markaasi madaafiic mise xabado lagu furo dhegeysta sida xeerka qaramada midoobay u dhigay tani waxay hadda m s f ku tilmaamtay inay rabshadaha laasconood ka dhacay ay tahay mid galaafatay nolosha shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale kuwa muta- mutadawiciinta oo markaasi taageeraya gurmadka caafimaadka ee dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaan ka xun waxaan ka xunnahay in lagu qasbay in aan markaasi joojino taageerayada waa taageerayada waa taageerayada waa taageerada markaas aan ku bixino caafimaadka anagoo og in aan tani ay markaasi saameyn ku yeelan doonto helitaanka dadka ee daryeelka caafimaadka ee muhiimka ah kaasoo ay markaas horey u sii wiiqeen iskahorimadyadii socday ayuu yiri dana caros wakiilka m s f ee dalka dabcan soomaaliya u qaabilsan qeybta markaasi laascanood laakiin waxaan u baahannahay inaan awoodno inaan markaasi ka shaqeyno deegaan kastaa halkaas xeerka ugu hirey waa he- waa herarka ugu yar ee markaasi badbaadada lagu hubiyo bukaanka iyo weliba shaqaalaha daryeelka caafimaadka tani iyo bishii waa bilihii markaasi labada kun sagaal iyo tobanka m s f ayaa ayaa isbitaalka guud ee laascanoota ka ta- dabcan ka taageeri jirtay sahayda caafimaadka iyo weliba khibradaha farsamo oo ay markaas lagu talagalay qo- dabcan gargaarka deg dega iyo weliba qolalka qaliinka iyo weliba sidoo kale taageero dhaqaale inta dhibaatada iyo rabshadaha ay markaasi ka holcin wadankaas oo dabcan soomaaliya ay siiso waa qeybta markaasi somalilan ay siiso shaqaalaha bixiya adeegyada caafimaadka gal- dabcan waa tanka galmada iyo taranka iyo weliba ogaanshuhu inay markaasi ka daaweynto ka- laga daaweeyo caruuradan waa dabcan waa xanuunada markaasi nafaqo xumida daran ee weliba cudurada ee markaasi faafa dhegeystayaal sanadkii labada kun labiyo labaatanka ee keliya kooxaha caafimaadka waxay markaasi sameeyeen in ka badan toddoba kun laba boqol oo ta- oo markaasi la talin deg deg ah waxayna markaasi caawiyeen in ka badan laba kun oo markaasi oo dabcan halkaasi ku dhashay iyo sidoo kale qaliino kala duwan toddobaad nasiib darro kooxaha dabcan koo- kooxaynu waxay markaasi bixiyaan de- adeegyada deg dega ah ee dadka markaasi ay ugu baahan yihiin ee markaasi kamid yihiin- ay kamid yihiin caafimaadka oo ay ku jiraan xirmooyinka markaasi lagu daaweeyo bukaanada ee markaas oo dabcan lagu daaweeyo iyadoo eh, dabcan eh, taageerida aynuna siinay adeegyadii caafimaadka ee laascaanood ay- ay- ay dhammaan ay- waa dabcan taageerida laascaanood waxaan u- aan ku sugan ku sugnaan doono gobolka sool anagoo ilaalinayno howlaha asaasiga iyo weliba kuwa gaarka ah ee dhinaca caafimaadka ee kalabeyd waa afartan kilomitir oo markaasi koonfurta ka xigta laascaanood halkaasoo dadka eh, ku barakacay colaad ka barakacay colaada hadda jirtay ay- ay dabcan waa daryeel ay u baahan yihiin ee dhanka caafimaadka dhegeysta afartan sano afartankii sano ee lasoo dhaafay m s f waxay markaasi ka qabatay xaaladaha deg dega ee caafimaadka ee wadanka soomaaliya bani-aadinimada iyo weliba nafaqoxumada oo ay soo noqonoqotay bulshooyinka ee inta badan kusoo noqnoqda ee bulshooyinka soomaaliyeed waxaan markaasi ku celinayna sida ay- ay nooga go-an tahay inaan sii wadno sida ay anagu ilaalinayno dabcan dhexaadnimada iyo weliba ee aanu sidoo kale du- duulaan aanu ku ahayn arrimaha kale sidoo kalena sh- far- aan- ay shaqo aanu- aynu ku lah- aynu ku lahayn arrimaha amniga balse keliya waxay markaasi kaalinteena ay naga saaran tahay mase waajibka ay naga saaran tahay sidii daryeel caafimaad oo hufan aan ku bixin karno magaca anshaxa dabcan iyo sidoo kale meelka dhaca waa- waa- waa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo weliba kuwa markaasi ka howlgala isbitaalka ee markaasi tahay mid xadgudub xoogan lagula kacayo iyadoo taasi hakada gelinaysa gurmudka gargaarka ee halkaas laga laga fidinayo m s f waxay markaasi ku andacooneysaa xuriy- dabcan in xuriyadda buuxda ay halka sidoo kale maanta ay ka haysanin iyadoo eh, qaarkood is-hor istaagayaan iyadoo madaafiic lagu qaraacayo sidoo kalena dhibaato lasoo gaarsiinayo goobaha caafimaadka ee dadka lagu daryeelaya dhegeystayaal magaalada naascoonad iyo gobolka sool ayaa ah dhul ay markaasi kula shaq- ku kala hardamayaan puntland iyo somalilan kuwaas oo ka kala tirsan maamulka ka jira xud- waa dabcan xuduudka uu caalamka markaas u qoonsan yahay in soomaaliya dhegeysta ee soomaaliya sharaxaadna iyo weliba magacyada meelaha markaas la isticmaalay kama turjumayso mowqifka m s f ee markaasi sharcigooda balse keliya inay tahay sidii markaas wax looga qaban karo laguna rabtari doono baahida iyo dhibaatada ee dhanka caafimaadka dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unisef waxay hadda markaasi sheegaysaa iyadoo warbixintan laga soo xigtay hay-adda socdaalka ee adduunka ee i o m waxay sheegtay maanta oo dabcan shalay ku beegnaatay tahay xaalad kale oo murugo leh oo colaad ah halkaasi ay ka socdaan waa wadanka suudaan in boqol maalmood oo hadda laga joogo tan iyo markii uu dagaalka halkaasi ka qarxay oo ay markaasi dhaceen dhibaato iyo rabshadooyin iyo dhimashooyin ay dad aada u tiro badan ay ku dhaawacmeen oo rayid ah malaayiin kalena ay ku barakaceen hay-adda qaabilsan caruurta unisef ayaa sheegtay in cililis- waa isku celilishaan in ka badan hal cunug la dilay ama la dhaawacay saacad kastaa tan iyo markii uu dagaalka biloway taasi waxay ku salaysan tahay warbixinno markaasi lagu kalsoonaan karo oo sheegaysa in uu ugu yaraan afar boqol soddon iyo shan caruur ah la dilay in ka badan laba kun la dhaawacay dhegeystayaal boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay maadaama ay kuwan yihiin keliya tiro- waa tirooyinkii lagu sheegay ilaha dhegeystayaal unisef tirada da- dhabta ah waxay markaas u badan tahay in ay aada uga badan tahay tiradaasi caruurta la laayay ee wadanka suudaan dhinaca kale hay-adda qaramada mido- qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga unsr ayaa qayladhaan ka soo saareysa dadka ay ku barakacay gudaha dalka suudaan oo si xowliha markaas ugu sii badanaya kuwaasoo u cararaya sidii ay markaasi nafsadooda uga badbaadin lahayd dhibaatada iyo qaraxyada iyo weliba colaada markaasi halkaasi ka holcaysa maka taagan ee wadanka suudaan u n h c r waxay sidoo kale ay ka dhigaysaa dhibaatada ma ka digaysaa dhibaatada caafimaadka iyo weliba nafaqada nafaqa xumida oo halis markaasi ka jirta gobolka whitenail halkaas oo ka dabcan kooxahooda goobta jooga ay sheegayaan inay ku dhowaad saddex boqol oo caruura qaxooti ah ay u dhashay koonfurta suudaan ay u dhinteen jadeeco iyo weliba nafaqa darro tan iyo markii ay bilowdeen iska hormaadku suudaan waa mid ka mid ah dhegeystayaal jawaabaha bini-aadanimada ugu adag ee adduunka hadda ee nadaala dhacayso iyo weliba jawaabaha deg dega la doonaya in laga fuliyo iyadoo hay-adaha qaramada midoob dhammaan halkaas ay ku wada aruureen sidaas oo ay tahay anagu iyo weliba howlwadeenadoona bini-aadanimada waxaan markaasi sameyneynaa wax walba oo aan awoodno si aan uga jawaabno dhibaatada inkastoo ay sii socdaan dagaalada iyo weliba xanibaadaha gelitaanka sida ay markaasi sheegayaan dhankooda barnaamijka cunnada ee adduunka w f b ayaa waxa ay sida in ka badan hal dhibic afar milyan oo qof oo ku nool suudaan ku taageerta gargaarka cunno waa gargaar cunno iyo weliba nafaqeyn balse waxay rajeynaysaa inay sare u qaado kaalmada lagu taageerayo shan dhibic sagaal milyan oo qof oo markaas colaadaha ay saameeyeen ee suudaan dhammaadka sanadkan labada kun saddex iyo labaadka saddex iyo labaatanka hay-ada qaabilsan ee cunnada ee w f b ayaa ka digaysa in ka badan afartan boqolkiiba dadka suudaan oo ah inwaa in ka badan sagaal iyo toban milyan oo qof ee hadda wajahaysa gaajo colaado tani waxay tirada waa dabcan tirada ugu badneed abid laga diiwaangeliyo suudaan dagaalo boqolaal maalmood socday ayaa khasaare ba-an kasoo gaaray dadka rayidka waa colaad macno darro ah sida ay ku tilmaameen kuna sheegeen hay-adaha qaramada midoobey balse liska haysa dhanka awooda waana in hadda markaasi la joojiya dhibaatadii xaaladaha iyo barakacyaasha loo geysanayo dadka rayidka iyo weliba caruurta afghanistan waxaana ka jawaabeynaa daadad xoogan oo markaasi ka dhacay gobolka dhexe iyo weliba kan bariga dalka ee afghanistan sida hay-adda qaramada midoobey ee socdaalka e i o m ay sheegayso intii lagu guda jiray socdaalka shaqo oo ay ku tageen aaga dhibaatada ay ka dhacday shaqaalaha oja waxay markaasi la kulmeen maamulka waa maamulka weliba waa howlwadanayaasha si ay isagu dabaridaan qiimaha iyo weliba abaabulidda jawaab celinta ee bini-aadinimada daadad ayaa markaas lagu soo waramaya inay ku dhinteen ugu yaraan soddon iyo toddoba qof halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka dhacay magaalooyinka kaabuul iyo maydaan wadanka afghanistan maamulka gobolka ayaa sheegay in tobanaan guri ahi waxyeelo soo gaartay ilaa iyo shan boqol oo hegtarna ee dhul beereedka ah ay markaasi ku basbeeleen gobolada nangahaar iyo weliba kunaar dhegeystayaal suuriya u n ocha waxayna markaasi la shaqeynaysaa howlwadeenadeeda bini-aadinimada si ay usii wadno bixinta saadka iyo weliba adeegyada muhiimka ah ee dadka ay ku nool waqooyiga waa golbeedka waqooyiga dhegeystayaal sida ay tilmaamayso waxaana ay sheegaysaa dabcan waxaa jira laba howlgal oo ka- oo ka kala turjumaysa waa ka kal- oo ka kalimayd koonfurta turkiga ilaa waqooyiga galbeed ee suuriya iyagoo sii maraya isgoyska baad al salaam wa- wa- waa tan waxaa ka mid tahay ah, ah, waxaa dabcan waxay sheegayaan tan waxaa ka mid ah kormeer ee ururka caafimaadka ee adduunka ee ku tagtay xarumaha caafimaadka ee ee dhimirka waa w h o sidoo kale wadahadalla dabcan wadahadallada ay la yeelatay shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka guud ee wadankaasi syria waa syria isku dubaha gargaarka biniaadinimada ee qaramada midoobay ee ukraine denis brown ayaa ku sugan odes waa- oo dabcan waa- wuxuu ku sugan yahay wuxuu ku sugan yahay odessa hadda waxay markaasi soo gabagabeyneysaa booqashada ay ku tagtay xarunta taariikhda ee dagaal dhaxal waa dabcan taariikhda ee dhaxalgalay ee adduunka iyo weliba kaniisadaha isbitaalka waa isbita- dabcan isbedelka ay ku biireen duqa odessa iyo weliba guddoomiyaha gobolka odessa sida ay markaasi tilmaameyso kana hadlays kana kana hadlaysa xaaladaha biniaadinimada ee wadankaasi ukraine u baahan yihiin taas oo ay tilmaam xoogan ama lagu tilmaam waa dabcan ee dhibaato xoogan ay ka socotay muddooyinkii lasoo dhaafay dhegeystayaal ee isku hayaan dhulalka awoodna ay ugu sheegatay wadanka ruushka brown waxay ka xun tahay in tirada weerarada sida tooska ay saameysay ama u saameysay dadka rayidka weliba kaabayaasha dhaqaalaha ukraine oo ay u muuqato inay mar kale sii korinayaan taasoo sii kordhaysa burburka weyn ee uu horey u geystay dalka Uk- wada- wadanka ama dalka dhegeystayaal ee ruushka korarkan korarkan ayaa sidoo kale saameynaya gargaarka biniaadinimada gaar ahaana meelaha ku dhow jiida hore ee dagaalka markaasi ka socdo shalay shaqo joojin ayaa markaasi ka ay soo- ka soo ga- dabcan laga waday halkaasi meelaha markaas waxyaalaha loo geystay ee xarunta markaasi dhaqameed oo xarun dhaqameedka oo markaasi ka shaqeysta waa dabcan xarunta markaasi biniaadinimada ee ku taala jezefyar gobolka donetsk dhegeystayaal ma jirto cid wax ka noq- ku noqotay balse xarunta ayaa hadda ah mid aan markaasi shaqaynaynin waxaana burburiyey agabkii muhiimka ahaa ee gargaarka iyo weliba daawooyinkii markaasi loogu talagalay dadka in markaasi la gaarsiiyo kani waa weerarkii afraad ee saame- saameeyey gargaarka biniaadinimada ukraine bishii luulyo oo keliya kadib shilal naxdin leh oo waxyaalo markaas u geystay xarumaha iyo hantida gargaarka ee gobolka kiev waa kar- waa karki- waa karkiiv iyo sidoo kale khayrazon kaabayaasha rayidka oo dhaqaalaha ay markaasi ka mid yihiin ay ku jiraan waa ta- waa taas waa halista dhegeysan ee biniaadinimada waxaa markaas lagu ilaalinaya sharciga caalamiga ee biniaadinimada sida ay gabadhaasi brown ay ku tiri dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin meel walba joogtaan si walbana oo dhegeysanaysaan oo ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari meel walba oo dhegeyste waxaan filayaa in idaacadda kaaga shidan tahay euro dhegeysanaysa waana idaacadda star f m idaacad kale ma ahan haddaba ha isku qasin idaacadaha keliya idaacadaada ha ahaato star f m codka gobolka waqooyi bari dhageyste saaxib markan bal aan fiirina heedaha kale ee qaramada midoobey ee caruurta halkan ay markaas uga daryeelaya kagana hadlaya dhegeystayaal caruurta u qaabi- waa hay-ada markaasi qaabilsan ee caruurta ee unisef adeegyada tallaalka caalamiga ayaa markaasi gaaray afar milyan oo caruur ah dheeraad ah sanadkii tegay labada kun labiyo labaatanka marka loo eego sanadkan hadda socda ee labada kun saddex iyo labaatanka iyadoo wadamadu ay sare u qaadeen dadaalada wax looga qabanayo dib u dhaca taariikhiga ah ee dalaalka ee uu sababay masiibada ee cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ama covid nineteen sida laga soo xigtay xogta ay daabaceen ururka caafimaadka adduunka w h o unicef labada kun labiyo labaatanka laba waa labaatan dhibic shan milyan oo caruur ah ayaa markaas istaagay hal hal ama in ka badan oo tallaal ah oo lagu bixiyo adeegyada tallaalka caadiga ah marka loo barbardhigo afar iyo labaatan dhibic afar milyan oo caruur ah labadii kun koob iyo labaatankii inkastoo oo horumarkan la sameeyey tirada ay weli kasii badan tahay sideed iyo toban dhibic afar milyan oo caruur ah oo seegay labadii kun sagaal iyo tobankii ka hor intaan markaasi la xorin ama la xuurin baahida markaasi la xiriirta cudurka faafa ee covid nineteen dalaalka ka dhanka ah qowrac dabcan waa qowracatada teen waa teetanada iyo xaqiiq dheertada dhegeysta ee d t b loo yaqaano ayaa lagu isticmaalaa calaamadaha waa dabcan calaamadaha ee caymiska tallaalka labaatan dhibic shan milyan oo caruur ah oo seegay hal ama in ka badan tallaalka d t b labada kun laba iyo labaatanka afar dhibic waa afar iyo afar iyo toban dhibic saddex milyan ma aysan helin hal qiyaas ah oo tallaalka waxaa lagu yeeray cudurka aan markaas qiyaasta lahayn tiradu waxay ka dhigan tahay horumarka laga sameeyey siddeed iyo toban dhibic hal milyan oo caruur ah oo eber ah sanadkii labada kun koob iyo labaatanka halka weli uu ka sarreeyo laba iyo toban dhibic sagaal milyan oo caruur ah sanadka labada kun waa sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka sanadkan hadda la joogo ayaa warbixinta sidoo kale waxay daba socotaa sanadkii tegey labada kun laba iyo labaatanka sheegeen in labaatan dhibic lix waa labaatan dhibic shan milyan oo caruur ah ee markaasi seegay hal milyan in ka badan tallaalka dunidoo dhan dhegeystayaal laakiin tiradan markaasi la daba socdo sida wax looga qaban karo tallaalka sanadkan socdo ee labada kun saddex iyo labaatanka waxay kaga qaban karaa marka loo fiiriyo isku cilisaan waxyaalaha dhibaatada iyo xaaladaha ay keeni karta dhegeystayaal tallaalka iyo waxyaalaha markaasi ka difaaci kara caruurta xogtani waa mid markaasi dhiirigelin leh dhegeysta ama dhiirigelinayso dhamcan dowladaha isbitaalada iyo sidoo kale waalidiinta waxaana markaas abaalmarin u ah kuwa sida markaas adag uga shaqeeya oo isku celceliya adeegyada tallaalka waa naf badbaadinta dhegeysta kadib laba sano oo hoos dhac joogto ah ee markaasi ku yimid waa daawooyinka tallaalka ayuu yiri docr tedros adadom gabriesa agaasimaha guud ee w h o hay-adda caafimaadka adduunka w h o laakiin celcelis ahaan caalamka iyo weliba gobolka ma sheegaan dabcan ma sheegaan sheekada oo dhan waxayna markaasi daboolaan sinaan la-aanta daran joogtada marka wadamada iyo weliba gobolada dib u dhacaan caruurta waxay bixiyaan qiimaha dhegeystayaal ee tani ay kaga turjumayso xaaladaha tallaalka marxaladihii ugu horreeyay soo kabashada tallaalka caalamka uma dhicin sidii la rabay isku midna uma dhacaan iyadoo horumarku markaas ugu horeeyo wadamo yar dhegeysa horumarka ka jira wadamada dabcan kheyraadka leh ay ku badan yihiin dabcan talaalka sida indiya indonesia waxay daboolaan soo kabashada dabcan tartiibta xitaa hoosu dhaca sidiis ay socdaan inta badan wadamada daqligooda hooseeya gaar ahaana talaalka jadeecada dhegeysta toddobaatan iyo saddex wadan dabcan ayay diiwaangelisay hoosdhac inay ku imaadeen eeweyn xagga caymiska inta lagu guda jiray masiibada shan iyo toban ka mid ah waxay markaas usoo kasbadeen heerarka hore ee masiibada afar iyo labaatan waxay kusii jeedaan dariiqadii soo kabashada iyo weliba inta badan saddex iyo afarna ayaa sabcan joogsay dabcan joogsatay ama sii yaraatay dhegeystayaal kuwa ku saabsan isbedelada waxay markaasi soo dhaweeyeen qaababka lagu arkay cabirada kala duwan ee caafimaadka wadamadu waa inay markaasi xaqiijiyaan inay dardargeliyaan la qabsiga soo kabashada iyo sidoo kale xoojinta dabcan dadaalada ee waxkaqabashada tallaalka si ay ilmo kasta ama ilm cuni kasta u qaataan tallaalka ay u baahan yihiin sababto tallaalku joogtada ahi waxay dabcan aas-aasig u tahay daryeelka caafimaadka ee ilmaha ka faa'iideysiga fursadaha iyo weliba horumarka ugu saameynta qeybaha kala duwan ee caafimaadka dhegeysta tallaalka jadeecada mid ka mid ah cudurada faafa ee ugu badan ma soo kabsan sidoo kalena tallaalka kale taasoo gelinaysa soddon iyo shan dhibic laba milyan oo dheeraad ah oo caruur ah oo halis uga jira infekshanka jadeecada qiyaasta koowaad ee daboolista jadeecada ayaa kor u qacday siddeetan iyo saddex boqolkiiba labaatan iyo laba waa sanadka labada kun laba iyo labaatanka halka ay ahayd koob iyo kuwa koob iyo siddeetan boqolkiiba labada kun koob iyo labaatankii laakiin waxay ka hoos martay siddeetan iyo lix boqolkiiba labada kun sagaal iyo tobankii natiijo ahaan sanadkii hore labada kun koob iyo labaatanka dhibic sagaal waa koob iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo caruur ah ayaa seegay tallaalka jadeecada caadiga ah sanadkii ugu horreeyay ee noloshooda labada waa laba dhibic toddoba milyan oo ayaa markaasi ka badbaada ka badan halka saddex milyan oo dheeraad ahna aan la siinin tallaalka bulshooyinka lala tallaalay oo halis markaasi ugu jiraan in uu markaasi dilaaco dhegeystayaal dhaqdhaqaaqyada wanaagsan waxaa markaasi ka hooseysa digniin culus oo markaas la dirayo ayay tiri agaasimaha fulinta unisef ee catherine rosel ilo dabcan wadamo badan ayaa dabcan hagayaan dadaaladooda daboolista xaalada adag ee tallaalka ee caruurta meel kastoo ay joogaan waxaan ahaan waxay ahaan doonaan halis ah in ay qaadacaan arrimaha fulinta ee tallaalka ee caruurta dhiska diidayo oo inta badan ay markaasi qadaan dhimasho cudurada ka hortegidda u baahan farsamooyinkaas sidoo kale ee ka mid tahay sida jadeecada ma aqoonsano xuduud dhegaysa balse cidriba way hariiri karaysaa laga yaabaa inaysan babadan caruurta markaasi ku dhufato waa in si deg deg ah markaasi loo xoojiya dadaalada ha lagu doonayo in lagu soo qabto caruurta seegay tallaalka iyadoo dabcan dadaal xoogan dabcan la fidinayo iyadoo dib loo soo celinayo lana sii wanaajinayo adeegyada tallaalka ee heerka cudurka ee dabcan faafo wadamada leh caymiska joogtada ah oo joogtay sanadihii waa sanadihii ka hor masiibada ayaa si wanaagsan u awooday inay markaasi dejiyaan adeegyada tallaalka tan iyo xogta ay markaasi tilmaamayso kuna sheegayso in tusaale ahaan koonfurta asia oo ay tebisay in si tartiib tartiib ah korarka joogtadaahi ee caymiska tobankii sano ee ka horeeyey masiiba ay ku ahayd ayaa muujinaysaa soo kabashada ka dhigaysa deg deg ah ka dhigaysaa in si adag markaasi loo eego gobolada ay soo galeen hoos u dhac muddo dheer sida latin america iyo weliba waa dabcan gobolka africa ama qaaradda africa oo dib usoo kabashanay dib usoo kabashadeedu dibdhac uu ku yimid ayay wajahayaan caqabada dheeraad ah tirada caruurta ayaa sii kordhaysaa dalalka waa in ay markaasi kordhiyaan adeegyada tallaalka caadiga ee sanadkan ama sanad kastaa si loo ilaaliyo xeerka caymiska dhegeystayaal daboolista tallaalka dhegeystada d b t tree ee konton iyo saddexda wadan ee dakhligoodu hooseeya ee u taageero jgavi isbeysiga tallaalka wuxuu kordhay ilaa iyo koob iyo siddeetan boqolkiiba labada kun iyo laba iyo labaatanka waa sanadkii tegey sanadkan ayaa hadda markaas daba socdaa sidii waxaa markaas loogu qaban karaa ama looga bedeli karo waa korarka aada u badan oo ka yimid ilaa iyo toddobaatan sideed boqolkiiba koob iyo labaatan sanadkii tegey iyadoo tirada ebir oo hoos u dhac xoogan ku imaatay cudurada aan markaasi helinin dadka as-aasiga waxay sidoo kale hoosu dhaceen laba milyan oo wadamo dhegeystayaal si kastoo ha ahaatee korarka caymiska d t p tree wadamada gaafi fulinta ayaa markaasi u aroray wadamada dakhligooda aada ku hooseeyo iyadoo ay wadamada dakhligoodana hooseeyo aysan weli kordhin caymiska taasoo muujinayso in shaqada harsan ee si loo caawiyo ay weli wax ay dhiman yihiin dhegeysta sida ay tilmaamayaan warbixintan ay kaga hadlayso dhegeystayaal waa arrin aada loo dabcan dabcan aada looga hadlayo kuna sheegayso in ay hadda carqaladan xoogan ee ballaaran ay ku hayso waa saameynta musiibooyinka in la arko tallaalka joogtada ah oo kusoo dabcan u baahan in arrintan hadda wax looga qabto si wada jir ah sida ay tilmaamayaan hay-adaha qaramada midoobey waa tahay markii ugu horreysay caymiska tallaalka ah b v ayaa dhaafay xerarkii faafiinta ka hor sanadkan labada kun labyolabaatanka oo labada kun saddex labaatanka dhegeystayaal iyo labada kun labyolabaatanka barnaamijka tallaalka h b v ee bilaabatay faafitaanka ka hor waxay ay gaareen tiro la mid ah gabcan gabdhaha waa labada kun labyolabaatanka marka loo eego labada kun sagaal iyo tobanka si kastaba haba ahaatee caymiska labada kun sagaal iyo tobanka ayuu ugu horsaday in barna- dabcan bartilmaameedka bartilmaameedkiisaga waa dabcan boqolkiiba sagaashan tanina run bay isku sii ahaa dabcan ay isku sii bedeshaa waa labada kun labyo labaatanka iyadoo celcelis ahaan caymiska barnaamijka hay-adaha qaramada midoobey ay sheegeen inay markaasi gaareen lixdi- waa lixdan iyo toddoba boqolkiiba wadamada dakhligoodu sarreeyo konton iyo shan iyo weliba konton iyo shan waa dabcan boq- dod- lixdan toddoba waqt- waa kuwa dakhligooda u sarreeyo konton iyo shan wadamada markaas dhaqaalahooda hoose iyo weliba kuwa markaas dhexdhexaadka ah. dib u ololeynta h b v ee dhowaan ay bilaabatay uu hogaaminayso gavi alliance ee ujeedadu tahay in markaas la xoojiyo gaarsiinta barnaamijka jira iyo wada fudaynta hordhaca ah ama hordhaca badan dhegeystayaal danayaal badan ayaa markaas ka shaqeynaya sidii ay u dejin lahaayeen sidoo kale looga qaban dabcan wax badan looga qaban lahaa sidoo kale lagu yareyn lahaa dhibaatada iyo xaaladaha dhegeystayaal ee markaasi taagan dhegeystayaal daweyne dabcan waxay markaasi tilmaamaysaa horaantii dabcan labada kun san waa labada kun san waa labada kun saddex iyo labaatanka w h o weliba unicef ayaa wehlin ay wehlinayaan gavi bill waa bill iyo malinda gates foundation iyo weliba howlwadanada kale ee i twenty twenty thirty waa dabcan vision twenty thirty waxay bilaabeen the big catchup oo ah isgaarsiin caalami ah iyo weliba dabcan inta badan lagu riixa dadka inay markaasi fahmaan tallaalka dhibaatada iyo xaaladaha uu keeni kara iyagoo uga baaqaya dowladaha inay soo qabtaan cudu dabcan caruurta seegay tallaalka inta lagu gudir cudurka faaf ugu soo celinta adeegyada tallaalka heerka hore ee faafa oo markaas loo xoojin karo saarista siyaa dabcan siya- waa siyaabo kala- kala duwan oo markaas awoodda siinayso talaal- tallaalka inay markaasi gaaraan caruurta dal- dhalatay ka hor ama inta lagu guda jiro aafada dhaafay da-da marka lagu tallaalo adeegyada caadiga ee tallaalka xoojinta tallaalka iyo weliba adeegyada daryeelka caafimaadka asaasiga oo ay ku jiraan nidaamya- waa dabcan nidaamyada caafimaadka bulshada iyo waxa markaasi ka qabashada caqabadaha nidaamka tallaalka si loo soxo dabcan fidim- waa- dabcan fidim- waa fitiminka dhegeystayaal ama sidoo kale in ay ilmaha markaasi noqon kuwa fadhiid ah dhegeysan mise ilmo fadhiyaan ka cibin muddada dheer ee tallaalka iyo weliba gaaritaanka caruurta la takoon dhisidda iyo weliba joogteynta kal- dabcan kalsoonida tallaalka iyo weliba agabyada kale ee markaasi loo baahan yahay iyadoo dowladaha markaasi dakhligooda hoose laga doonaya in ay caamiska markaasi ku taageeraan dadkooda ama dadca bulshada ama dabcan oo macnaha loola jeeda dhegeysan in kaarka caymiska lagu taageero dadka aada u tiro badan ama dadkooda waa wadamada markaasi dakhligooda soo kacay dhegeysaa sida warbixinta ay ku tilmaamayso sheeganaysa in xaalado fara badan ee wax badan kaga yareyn karto kagana bedeli karto dhegeysta idaacadda star f m cunto gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin ah meel walba aad joogtaan iyo si walba inoo dhegeysanaysaan oo ku mahadsantihiin sida quruxda badan u dhegeystaan oo la socotaan idaacadda star f m cunto gobolka qoybari markan dhankaasi ee soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta dhegeystayaal ee ayadana unicef ayaa weli markaasi daba soconaa dhegeystayaal ay warbixin iyo maqaalo kala duwan ay ka qorayaan caruurta dhegeystayaal iyo weliba sida wax looga qaban karo laguna badbaadin karo dhibaatada iyo xaaladaha iyo marxaladaha ay ku jiraanna looga wada saari kara dhegeystayaal waa hay-adda qaramada midoobey caruurta caruurta u qaabilsan arrimuhu aad bay u adkayd gaar ahaan xaaladaha abaarta iyo weliba sixir bararka cuntada lacagta qoysasku ama qoysaska ay helayaan kuma filnaan kuma filna sababtoo ah mararka qaarkood waa ammaan in markaasi lo- in la gurto geedka dhuxusha laga sameeyo cabsi amni dar dar waa cabsi amni darro owgeed ayay tiri layla daahir hooyadii kadib markii ay dabcan laga dhigay in xarunta dabcan looga digay inay markaasi dhibaato iyo xaaluf aysan u dhindirta dhegeysta xarunta caafimaadka oo nafaqeyn ah oo markaas kusoo gaaray dabcan waa khasaaro markii hore waxay dabcan waxaan lahaa waxaa dabcan kasoo gaaray jadeeco taasoo waalidkiisii ay isku dayeen in ay markaasi kumareen ku marayeen guriga iyagoo oo isticmaalaya daawooyin guriga ah oo markaas shaqeynayn dhegeyst ee waalidiinta intooda badan ay aada u isticmaalaan soomaaliya dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxay soo noq dabcan kusoo noqnoqday xaalado deg deg ah xaalado adag oo dabiici ah iyo weliba kuwa bani-aadinimo saameyn xoogan kasoo gaartay xasilooli darada abaarto abaaro macluul cuduro iyo sidoo kale fatahaado dhammaan waxay markaasi saameeyeen sugnaanshuhu cuntada ay sababtay in baraka iyo weliba nafaqa daro gudaha ay markaasi ka dareemaan dadka soomaalida dhaqanka guddacan waa dhaqanka quudinta liita ayaa ugu sii sarreysa xerka nafaqada darada iyadoo lagu qiyaastay hal dhibic sideed milyan oo caruur ah ay ugu badan tahay inay markaas nafaqa daro ba-an hayso sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka oo ay ku jiraan ku dhowaad nus milyuun oo nafaqa daro ba-an ay hadda wajahayaan daahir limaan waa laba iyo toban bilood ayuu jiraa waxaa kamid ah caruurta ayuu kamid yahay ay haysato nafaqo xumid ah aada ku daran taasoo loo yaqaano dabcan caruurta macluusha dhegeysteen inta badan ay dareemayaan abaarti iyo colaada ka jirta tuulada dabcan waa xaafadaha ay sabtay in qoyska daahir ee ka kooban toddoba qof ay ku dhammaadaan xerada barakacyaasha eh waa ambareso abukar daahir aabihii waa masruuf waxu masruufa qoyska isagoo noo dabcan oo nool ama nool maalmeedkiisa kasoo saara iibinta dhuxusha inta badan qoysku waxay awoodaan inay helaan hal cunto oo keliya maalintii oo ka kooban bariis iyo digir sababtoo ah qoysku ma iibsan karaan cuntooyin oo aada nafaqo badan u leh ama kala duwan cuntada yar dabcan nadaafad darada daahir waxa uu la bukaday ama la bukay ama la bukay ama la xanuunsaday shuban joogto ah taasoo keentay in miisaankiisa uu hoos u dhaco xaaladiisa caafimaad ay kasii darto nasiib wanaag hooyadii waxay markaasi geysay xarunta o t b ee baraawe kadib markii ay ka baratay shaqaalaha caafimaadka bulshada deegaanka adeegyada jira eeay bixiso hay-adda unisef ee ka howlgasha dhegeystayaal soomaaliya ee new ways organization n w o daahir waa caafimaad qabaa toddobaad waa toddobo toddobaad oo daaweyn ah oo markaasi lagu daaweynayay goobta o t b ee baraawe daahir waa caafimaad qabaa waxaa hadda markaasi goobta o t b markii lagu daro dabcan sharoobada amoxininka vitamin a iyo sidoo kale kaniiniga gooryaanka daahir waxaa la siiyey cunto guriga lagu qaato oo lowska buuran ay markaasi kamid yihiin dhegeystayaal ama waxaa u taqaana dhegeystayaal cuntada markaasi waa loo yaqaana therapeutic food arafti ama waa dabcan waa bajiiqa ayay dhahaan si loogu mareeyo dabcan dhibaatada iyo xaaladda ee jirkiisa liidata ku daratay leyla ayaa lagula taliyay inay siiso daahir raft oo ay u dheer tahay cuntadiisa caadiga ahayd muddo hal toddobaad kadibna ay dib ugu noqoto goobta nafaqeynta si ay ugu hubiso xaaladda iyo miisaanka inuu wax iska bedelay dabakaalkiisa toddobaad ama miisaanka iyo caafimaadka daahir ayaa ku filan ama ku filan in laga saaro dhegeysta leyla waxaa lagula taliyey in ay wado naasnuujinta iyo weliba qudinta dhamaystirka ee ku habboon iyadoo la isticmaalayo cuntada nafaqeysan ee gudaha laga heli karo iyo kuwa la awoodi karo sida ukunta miraha iyo sidoo kale qudaarta dhegeystayaal intaa waxaa dheer waxay markaasi ka qeyb gashay kulan kor lagu qaadayo caafimaadka halkaas oo ay ka heshay macluumaad ku saabsan nafaqada iyo weliba daryaalka caruurta marka lasiiyedabcan la sii daayey waxaa loo sii gudbiyey barnaamijka ay taageerto hay-adda cunada adduunka w f b ee kaalmada dabcan boonaada waa dabcan lacagta cadaanka ah markaas la qaato ma hubo xaaladda caafimaad ee daahir waxaan ka walwalsanahay inaan waayo isaga sababtoo ah aada ayuu u xanuunsan yahay waxaa keliya aan samayn karanay waxay ahayd in aan alle ka baryo inuu caafimaad siiyo ilmahayga ayay tiri leyla mahad waxaa iska leh usaid w oo humanitarian assistance baha unicef iyo weliba shaqaalaha hay-adda ee new ways organization ilmahaygu mar kale ayuu caafimaadu qabaa iskaba dabcan iskaba daayay hadde uma eko qof xanuunsan eega indhihiisa ma rumaysan karo in cunkani uu yahay ilmahayga ama cunigayga dabcan tallaal xoogan ee markaas qaatay iyo weliba weliba daryeel ee markaas ilmaha nafaqada loogu siinaya dhegeystayaal cunugaas oo jira in ka yar sanad dhegeystayaal bil ka hore ayuu markaasi soo dhacay waxaana u mahad celinaysaa allaha iyo weliba dhammaan inta ka qayb qaadatay badbaadinta ubadkeeda dhegeystayaal waxay leedahay i thank allah and all who were involved in rescuing my child idaacadda star f m codka gobolka wqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin oad ku mahadsantahiin socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka wqooyi bari waan iga mahad celinayaa sida wanaagsan dhegteena ugu raaricinaysaan noo dhegeysanaysaan oo qayb qaadanaysaan sidoo kale marna mawjada san iskaga bedelan dhegeysta warkii tobankii barqilmaha maq doontaan hadduu eebaha ayd ma dhegeysta adigana waxaan ku leenahay mawjada iska bedelan dhegeysta w w w star f m c o k saaxiibada ku sugan mandheera bardaxaabo baniisa raamu lafey suufta waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal waa sagaashan toddoba dhibic shan raali noqda wajeeri habasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanariifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal mombaaso iyo nawaaxigeeda waa hal ibar saddex dhibic shan nairobi iyo nawaaxigeedana waa hal ibar shan dhibic sagaal muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber halka isiolo balanbala meru madogaashina ay tahay ama saaxiibada naga dhegeysanayaan hal ibar laba dhibic saddex marsaabid mooyaale iyo xuduudda dhanka etoobiya waa sideetan toddoba dhibic dhegeystayaal w w w star f m co k dhegeystayaal ama applicationka appka soo dejisa dunida way casuriday oo telefoonada smartphone-ka ama telefoonada casriga qaadka kadibna soo dejiso star f m goob waliba iyo meel waliba aad joogto kala soco adigoo dabcan keliga kaaga baahantahay internet telefoonka saaxiiba si wax waliba si wacan ayaad ola socon kartaa wax walbana kala jaan qaadi kartaa idaacadda star f m codka gobolka nabadgelyo